ilaa hadda oo shalay oo monday ah waxaa la xukumay laba shaksi oo lagu kala xukumay midna waxaa lagu xukumay toban sano oo mataqaanaa midna waxaa lagu xukumay labaatan sano midka labaatanka sano lagu xukumay dawladda qareenka dawladda wuxuu weydiistay konton sano laakiin jajku wuxuu ku xukumay labaatan sano walaalka kale lagu xukumay tobanka sanona waxaa loo loo siiyey in laga yareeyo da xukunka dheer isagoo la yiri mataqaanaa waxa uu ka caawiyey macnaha dawladda inuu cooperation sameeyo inuu la shaqeeyo inuu la shaqeeyo marka toban sano ayuu isna helay maanta talaadaha waxaa la xukumi doonaa ilaa iyo afar qof oo kale haddana khamiistana waxaa la xukumi doonaa saddex marka kulliga tobatal waxay noqon doontaa sagaal qof marka dhammaantood ma dacwado isku mid ahaa loo haystaa mise dacwooyinkooda way kala duwan yihiin dacwooyinkooda waa dacwooyin badanaa caawin mataqaanaa argagixiso iyo mataqaanaa hadday macnaha noqon lahayd inay recruitment waxa la yihahdo manaha macnaha tababaro tababaro inay caalamka soo jiitaan iyo finance inay ama lacag bixiyaan iyo sidaas ayay macnaha iyo kuwa qeyb ka qeyb qaatay iyo macnaha saasay u kala duwan yihiin waa noocyada saas oo kale ah waxaa jirtay laba haween ah oo loo haystay iyaguna in ay dhaqaale ku taageereen al-shabaab sagaalkan qof ma ka mid yihiin labadaasi haweenka ah sagaalka qof ay ka mid yihiin iyaga xukunka santaneskooda wuxuu dhici doonaa khamiista u dhici doonaa marka laga soo taga sagaalkan ma jiraan dad kale oo loo haysto dacwooyin la xiriira inay xiriir la leeyihiin kooxa argagixisa ah oo ama aan dacwooyinkooda soo dhammaystirmin oo xabsiyada ku jira kulley inta hadda kiiskan oo sagaalkan qof waa ilaa kiis afar sano socday waa dhalinyaradii labaatanka aheyd oo maaragtay lagu eedeynayay inay minneapolis ka tageen oo ay mataqaanaa iyagoo inay inay macnaha ka mid noqdaan ururka al-shabaab oo maaratay arrintaas bilaabatay sevenkii macnaha season eigtkii ilaa ilaa hadda marka kiiskan afar sano ayay soo socday marka sagaalkan qof waa sagaalkan qofa macnaha ay dawladda ay hadda wiigan kolley inta la hubo la xukumi doono marka laba ja waa la xukumay iyo afarta mataqaanaa maanta oo talaadaa iyo saddexda mataqaanaa khamiista marka saas ayuu kusoo dhamaanaya mataqaanaa xukunkan socday sagaalka almost afar sano ayuu socday trialkan marka xubnaha haray ee maanta iyo iyo khamiista lakala xukumi doono ma waxaa la filayaa in xukumo kuwan lamida iyaguna ay uu ku dhici doono mise waxoogaa inay ka kafiifsanaan doonaan maxaa la saadaalinayaa waxaa la saadaalinayaa badanaa sidaa ka arki kartid k macnaha kiiskii macnaha mandeed oo dhacoo kale qof shalay shalay dhacoo kale waxaa prosecutorka ama qareenka dawladdu badanaa qaarkood dhalinyarada iyaga ayaa isku markhaati furay marka kuwaasoo kale wuxuu weydiinayay in laga yareeyo laga kafiifiyo xukunka marka macnaha kuwa iyagas leeyihiin oo mataqaanaa ka caawiyey inay in la in macnaha fududeeyey in in la xukumo kuwa kale dawladdu waa laga yaabaa inay inay weydiiso short sentence ama muddo muddo kooban in la xiro laakiin kuwa mataqaanaa ku adkaystay inaysan aysan waxaan aysan shaqo kulahayn oo aysan gelin oo haddana laakiin maxkamaddu ay ay ay ku heshay dambiga galeen kuwaasoo kale prosecutorka ama qareenka dawladdu wuxuu raadin doonaa in maaragta maximum sentence ama maala inta ugu inta ugu inta ugu faraha badan lagu xukumo sidee marka dadka gobolku ay u arkeen xukunkan ee soomaalida ah ama ehelkoodaba sidee u arkayaan wallahi ehelkooda iyo dadka ummadda soomaaliyed waxay u arkaan welwel aada u fara badan ummadda jaariyadda badankeeda qaarkeed wuxuu aaminsan yahay inaysan helin maxaa la yidhaahdaa macnaha maxkamad oo cadaalad ah oo mataqaanaa ay maaragtay uu dadkan ay maadaama ay dad ay maaragta ay kasoo jeedaan mataqana ummad muslimiin ah haddana ay yihiin dad soomaaliya iyo kiiskaan oo mataqaanaa high profile oo maaragtay oo nation wide ah marka in mataqaanaa ay macnaha ay ay maaragtay ay really marka aada uga warsan yihiin oo maaragtay laakiin dawladduna iyadoo kiisku way way ku qaaday oo dadka maxkamad baa la keenay oo kolley mataqaana markhaatiyaal ama waxyaabo ay dawladdu ay isticmaasho oo aaliyado maaragtay leeyihiin evidence ama waxaasa kuhayeen caddeemo marka waa waad ka garan kartaa qof eelkiisii laga xiray jaalida oo walsan tahay laakiin waxaa la odhan karaa umada soomaaliyeed badanaa oo macnaha minneapolis degan waa dad mataqaanaa stateka aada uga qayb galo oo aada u wanaagsan marka waxaan rajeynaa maaragtay in arrintan ay kabad ay maaragta aysa dhibaato u keenin jaalida soomaaliyeed